magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo sidii baaritaano loogu samayn lahaa hay-adaha dowladda waxaana ka soo qayb galay hantiroorka guud ee dalka iyo kuwa maamul goboleedyada baaritaanadan ayaa la sheegay in looga soo horjeedo waxyaabaha loogu yeero musuq maasuqa iyo isdawmarsiin mararka qaar ka dhacda hay-adaha dowladda taasoo la sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo xaashi cismaan maxamed oo ah hantidhowraha guud ee maamulka galmudug oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in hay-adaha galmudug ay ka dhex jiraan arrimo badan oo madmadow keeni kara taasoo loo baahan yahay in si hoose loo baaro waxaana uu intaasi ku daray in lacagaha la siiyo maamulka galmudug aan lagu bixin wadiiqad saxa taasi oo keeni karta in wax isdawmarsiini ay timaado annagu sanadkii lasoo dhaafay waxyaabo badan oo in dib loo fiiriyo sidii loo sixilaa u baahan way jiraan ama ha noqoto wasaaradaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ama ha noqoto deeqbixiyaasha beesha caalamka waxaa jira siyaabo badan oo sabab u noqon karta in dhaqaalo badan lumo oo loo baahan yahay in lagu soo hago wadada kontaroolka wax lagu ogaan karo annaga keen reer galmudug haddaan nahay meelaha ugu badan oo baroblaanka annaga naga qabsado waxay tahay wasaaradda maaliyadda federaalka markaan soo weydiisano baaristaan ku jirno waxyaabo raadkoodu ay noola soo galaan inta badan indhahay ka qabsadaan waxyaabaha in si dhaba loo fiiriya u baahan yihiin wada shaqayntaas la adkeeyo waxaan kaloon aragnay lacaga la siiyo dowlad goboleedyada haddana aan la soo marsiinin sistamkii loogu talagalay in wax lagu siiyo hantidhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali afgooye ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in xafiisyada ka shaqeeya howlaha la xisaabtanka hay-adaha dowladda ay tayaynayaan si loo helo shaqo hufan oo weliba ka maran musuq maasuq iyo wixii la xidhiidha ujeeddada kulankeenna ayaa ah marka ay timaado hirgelinta qorshayaasha istaraatiijiyadeed baaritaanada la sameeyo taas ahaan midka la sameeyey sanadkii labada kun iyo sideed iyo toban horumarka laga sameeyey la qabsiga ku aadan heerka caalamiga ah ee hay-adaha antidhowrada ee loo yaqaano esai marka lasoo gaabiyo iyo dib u eegista sharcigeenna iyo xeerka qaab dhismeedka oo ay ku jirto ay ku jirto waajibaadkeena baariseed sida aan ku wada dhisi karno awoodeenna gudaha marka ay timaado xirfadda baariseed marka loo eego wanaagga jamhuuriyaddeena federaalka soomaaliya iyo inaan taageerno hanaanka hufnaanta iyo isla xisaabtanka dowladda soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inay la dagaalamayso arrimaha ku saabsan musuq maasuqa inay ku baahaan hay-adaha dowladda waxaana jirta in dhowr qof hore loogu soo qabtay kiisas la xidhiira musuq maasuqa kuwaasoo qaarkood la horgeeya cadaaladda halka qaar kalena laga dhursugayo in la horkeeno maxkamad si loogu qaado dembiyada loo haysta ee la xidhiira arrimaha musuq maasuqa shirkan ayaa lagu wadaa in lasoo xiro maalinta arbacada ee soo socota iyadoo gebagabadiisana laga soo saari doono warmurtiyeed ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee uu shirku u dhexeeyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho